mudane gudoomiye mudanayaal waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka furitaanka kalfadhiga soddon iyo sideedaad ee golaha wakiilada dowladda puntland anigoo raacaya dastuurka haddii aan warbixinkoodan idinka siiyo waxqabadkii dowladda muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi mudanayaal dowladdu waxay qabatay shaqooyin badan kuwaas oo taabanaya dhinacyada ammaanka siyaasadda dhismaha iyo sooloyinta kaalayaasha dhaqaalaha dhiirigelinta ganacsiga dhowrista iyo daryeelka deegaanka iyo maaraynta khayraadka badda soo celinta barnaamijka dimuqraadiyeynta iyo koruqaadista iskaashiga caalamiga xaaladda nabadgelyada dalka mudane guddoomiye mudanayaal sida aan wada ogsoonahay puntland waxaa lagu soo qaaday duulaan wejiyo badan leh si loogu waxyeeleeyo nabadgelyadeeda iyo jiritaankeeda dowladda puntland iyo shacabkeeda oo isku tashanaya ayaa haatan ku guda jira howlgallo lagu difaacayo dalka islamarkaana lagu jebinayo cadow kusoo duulay ama shaarta adeeggexisaa soo qaato ama shaarta qaliil ama mid federaala waxaan idinka balan qaadayaa in puntland si isku mid a uga dagaalamayso cid kasta oo ku soo xadgudubta jiritaankeeda nabadgelyadeeda horumarkeeda iyo xuduudaheeda dowladda puntland waxay ku guulaysatay iyadoo adeegsanaysa awoodeeda ciidan islamarkaasna kaashanaysa shacabkeeda inaanay argagixisadu iyagoo ishaysta aanay gelin gudaha dalka dibna u noqonin iyagoo caafimaad qaba sidii aan mucaasharada ku hore ugu dhignay waxaan idiin sheegayaa in difaaca iyo horumarka dalka si isku mid a loogu qumayo mudanayaaliyo marwooyin mudada u dhexaysa labada kalfi ee baarlamaanka waxaan ka hadlayaa arrimaha adeega nabadgelyada waxaa la dhamaystiray xarunta cusub ee loo dhisay waaxda socdaalka ee dowladda puntland dhismahaasu ka kooban laba dabal iyo qalabayntiisii oo casriga waxaa la tababaray shaqaalaha waaxda socdaalka ee garoonka boosaaso garowe gaalkacyo iyo shaqaalaha waaxda socdaalka dhammaan waxaa la dhisay saldhigyada buliska degmooyinka xarfo dangore iyo isku shuban iyo godob jira waxaa la qalabeeyey saldhigyada buliska degmooyinka boosaaso garowe qardho gaalkacyo ufayn waaciye buuhoode baran dadogob dhahar iyo jariiba xaaladda abaarta abaarta dalka waxa ay bilaabatay gabayaqadii laba kun iyo afar iyo tobankii waxayna ka bilaabatay qeybo kamida gobolka bari sanaag karkaan iyo nugaal kadibna waxa ay ku baahday gobolada dalka oo dhan marka laga reebo dhulka hawdka ee u dhexeeya gobolada mudug sool nugaal iyo gobolka cayn laga soo bilaabo xilligaas xaaladda abaartu waxay ahayd mid marba markasi dambaysa soo kordhaysay ama ka soo daraysa waxaan ku dhex jirnaa xilli abaar dalka hayso kadib markii saddex ilaa afar xilli roob la waayay taas oo saamaysay boqolkiiba sagaashan dadka reer puntland oo maanta laga dareemayo dhammaan gobolada dalka oo dhan dowladdu waxay magacowday guddi abaaraha oo guddoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka dowladdu iyadoo adeegsanaysa hay-adaha caalamiga ah hay-adaha arrimaha bani aadmiga iyo maaraynta waxyeelo waxyeelada musiibooyinka iyo wasaaradaha waxa ay joogtaysay ukuurgelidda iyo la socodka abaartu heerka ay marayso dowladdu waxay abaabishay bulshada reer puntland ee dibadda iyo gudaha dalka ku nool si ay uga qayb qaataan wax ka qabashada dhibaatada abaarta dowladdu waxa ay kuumisay oo isugu yeertay marar badan qeyldaanna u jeedisay hay-adaha un-ka iyo n g o-yada ka shaqeeya arrimaha gargaarka aadamiga ee dalka ku sugan dowladdu iyadoo kaashanaysa hay-adaha u-nka iyo jooyada caalamiga waxay gargaar aadami isugu jira biyo cunto gargaar caafimaad xoolo iyo dadba la gaarsiiyey in ka badan lixdan kun oo qoys dhaqaalaha weliyahay marwooye dowladdu waxay ku howlan tahay sidii loo kobci lahaa loona ballaarin lahaa ilaha dakliga beerhaaminta qarashka iyo ku dhaqanka miisaaniyadda iyadoo dadaal badan lagu baxshay natiijo wanaagsan laga gaaray kobcinta canshuuraha beriga kicinta madaxyada canshuuraha beriga sidoo kale dowladdu waxay gacan ka geysatay qaadashada mashaariicda horumarineed iyo hirgelinta dhismayaasha dowladda kordhinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dowlayahay mar weeye waxaa la dhamaystiray adeegyadii garoonka boosaaso iyo shuruudihii ay u baahnaayeen yaradaha caalamiga sida shidaalka qalabka sugidda amniga qalabka handalinka siliga ku wareegsan garoonka iyo kordhinta korontada soolarka waxaa la tababaray shaqaalaha amniga garoonka iyo kuwa farsamada korontada soolarka waxaa imtixaan laga qaaday arday waxbarasho loogu diray kenya ee soo baranaysa hagida diyaaradaha saadaasha hawada iyo maamulka adeega hawada oo hadda ecow ay hawsha hawshooda wado waxaa heshiisyo iyo rugsado la siiyey dhowr diyaarado caalami ah oo qorsheynaya inay bilaabaan duurnimaadyo isku xira puntland iyo dalalka dibadda waqti dhow waxaa meel gabagabaha maraya dhismaha garoonka caalamiga ah ee garowe waxaana la dhameeyey boqolkiiba siddeetan dhismaha raweyga waxaana filaynaa inuu waktigii loo qorsheeyey ku dhammaado waxaa hadda socda diyaarinta adeegyada garoonka qalabaynta iyo ballaarinta terminalka waxaa dowladdu heshiis la soo gashay injineero caalami ah si u hubiyaan in dhismaha garoonku waafaqsan yahay shuruudaha garoomada caalamiga ganacsiga mudane yahay marweye helista suuqyo ganacsi oo ka baxsan dhulka puntland waa baahida koowaad ee ganacsatada ee muqabto waxay dowladdu dadaal ay u gashay weliba ugu jirtaa sidii loo heli lahaa suuqyo dibadeed oo loo dhoofiyo badeecooyinka dalka loona loona keeno maalgashi caalami ah iyadoo ay ganacsigu ganacsigu dardarbelin ku samaysay islamarkaana laba jibaarti ganacsi u dhexeeya puntland iyo etoobiya kaasoo maraya meeshii ugu wanaagsanay hawlaha guud iyo gaadiidka mudanayaa iyo marweye waxaa kormeer iyo fulin hawleed oo joogtaa lagu wadaa mashaariicda dhismayaasha dowladda sida xarunta wasaaradda maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda haweenka laanta socdaalka iyo xarunta naafada oo intooda badan maraya meelo gabagabaa waxaa la bilaabay mashruuc tijaabo ah oo hadda saankiisu dhammaaday oo ku saabsan jaangooyin magaalooyinka oo tijaabo ah bala project degmooyinka boosaaso garowe qardo iyo gaalkacyo hay-adda wadooyinka mudanayaa iyo marweye dowladdu waxay dayactir iyo dibudhis ku samaysay buddooyinka miriray ee jidka laamiga qardo ilaa boosaaso waxaa la keenay laba qalab oo miisaanka xamuulka gaadiidka si loo ilaaliyo xamuulka xaddaafka ah ee gaadiidka saaran dowladdu waxay keentay gaadiidkii wadooyinka ee ku ay ku shaqayn doonaan injineerada hay-adda shaacinta iyo kala reebida tartanka shirkadda dhisaysa waddada garowe iyo gaalkacyo wejiga koowaad ee jalan ilaa xarfo siddeetan kilomitr dowladdu waxay bilowday dhismaha waddada ceer daahir ilaa ceer gaabo oo iminka maraysa ilaa toban kilomitr xanaanada xoolaha waxaa cudurka sanbabka laga tallaalay laba milyan oo neef howlgalkaas waxaa la wada gaadhsiiyey dhammaan gobollada iyo degmooyinka puntland wuxuuna kusoo dhammaaday si guula waxaa daaweyn la gaadhsiiyey xoolo tiradoodu ka badan tahay hal milyan iyo hal iyo boqol kun daaweyntaas waxaa laga fuliyey dhammaan gobollada iyo degmooyinka puntland daaweyntaas waxay isugu jirtay mid qorshaysan iyo mid degdega oo ku aadan hadba deegaanka cudurro laga soo sheego gaar ahaan waxay dowladdu gurmad gaadhsiisay deegaanada dagaaladu ka dhaceen ee degmada ay garacad iyo jariiba sidoo kale waxaa daaweyn loo qeybiyey dadka xoolo dhaqatada ah saddex iyo labaatan degmo gaar ahaan deegaanka la isugu soo gurguuro waxaa laga hirgeliyey laba xarumood oo cusub degmooyinka baran iyo xudun xarumahan waxaa loo adeegsan doonaa daaweynta xoolaha waxaana dhowaan la gaarsiinaya qalab iyo daaweyn ku filan sidoo kale waxaa dayactir lagu sameeyey farmashiyaha wasaaradda xanaana xoolaha ee degmada gaalkacyo deegaanka mudanayaal dowladdu waxay shaqo wanaagsan ka qabatay haddana wada oola ku saabsan ilaalinta iyo dhowrista deegaanka waxaa la dhamaystiray xeerka ilaalinta iyo maareynta deegaanka kaas oo lagala tashaday dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer puntland heer gobol iyo heer degmo xeerku wuxuu xeerinayaa qaybaha kala duwan ee deegaanka sida ilaalinta daaqa biyaha dhirta duurjoogta ugaarta ka hortagga wasaqda iyo qashinka ka shaqaynta soo celinta dhulka waxyeeloobay mamnuucista dhuxusha bacaha iyo xirmaysiga daaqa la tacaalidda abaaraha iyo isbeddelka cimilada adduunka oo sababeyn ku yeeshay dalka duunyada iyo deegaankaba waxaa iminka soo gabagaboobay sahminta iyo kala doorashada dhulka ku habboon in laga sameeyo biyixireenno si ay u helaan biyo kaydsan muddada jiilaalka iyo abaaraha laguna eh, lagu jirana ay uga baxaan waxaa dhammaan dhisi doonaa dhawaan dhisi doonaa afar biixireen oo waaweyn waxaana iminka la sameeyey xurfado yaryar dayactir barkadaha iyo biyo celino yaryar waxaa la diyaariyey istaraatiijiyada la qabsiga isbeddelka cimilada iyo maaraynta abaaraha kaas oo dhowaan la ansixiyey waxaa kor loo qaaday qorshe ku aadan dhiraynta magaalooyinka waaweyn ee puntland sidoo kalena dhowaan waxaa bilaabmaysa barnaamij lagu cagaarinayo laamiyada wadooyinka xarumaha dowladda kuwa bulshada iskuullada iyo goobo kale oo muhiim ah waxaana dhirayntaas ay qeyb weyn ka qaadan doontaa qurxinta magaalooyinka iyo helista roobka